hoteelka agan waxa uu ka mid yahay hoteelada ku yaala magaalada kismaayo waa hoteel u adeega bulshada ku nool deegaanka waxa uu soo kordhiyay adeegyo cusub oo ah qeybo cusub oo si casri ah loo diyaariyay kuwaas oo loogu talagalay in waktina sina ay ku qaataan quusaska iyo weliba sidoo kale dadka sida gaarka xiriirada uga dhexeeyo hoteelka horey u muusalahayn adeegyada cusub ee lagu soo kordhiyey waxaana adeegyadaasi keenay in uu soo kordhiyo horumarada kala duwan ee ka socda magaalada kismaayo isagoona qeybtiisa ka qaadanaya horumarkaasi macaamiisha kala duwan ee ku xihan hoteelka ah ayaa loo soo kordhiyey qeybo cusub oo muhiim u ah bulshada ku nool magaalada kismaayo qaar ka mid a macaamiisha hoteelka ayaa ka warbixiyay adeegyada cusub ee lagu soo kordhiyey hoteelka agan iyagoo sheegay inay ku faraxsan yihiin adeegyada cusub ee uu soo kordhiyey hoteelka waxaan aad ugu faraxsanahay in lagu soo kordhiyey goobo qurux badan oo dumarka iyo lamaanaha u gaar ah markii hore wuxuu ah hoteelka qayb ma aragtaaye ragga iyo dumarka isdhex fadhiistaan laakiin hadda waxaa lagu soo kordhiyey qayb aad u qurux badan oo gaar u ah dumarka iyo lamaanaha iswato oo meel aad u qurux badan oo aad joogiga ugu fiican yahay waxaan leeyahay dhammaan reer kismaayo kusoo dhawaada meeshan hotel agan wuxuu ka mid yahay hoteelada kismaayo ka furan dadka macaabiisha ahoo magaalada oo odayaasha sidaydoo kale ah ee kafeega usoo doontana mataqaanaa si wanaagsan ula tacaamulo marka ugu horeysa waxaan leeyahay qeybta lagu soo kordhiyey waa mahadsantiin ciddii kusoo kordhisay marka labaadna waxaan ugu mahadcelinaa dadka macaamiisha idii ah sida fiican eed uga adeegtaan iyo xurmadda iyo sharafta iyo amniga sidaad uga shaqaysaan iyo raashinka macaanood samaysaanba intana waa idinkaga mahadcelinaa runtii sideed sano ugu dambeysay waxaa ahaa customer ka tirsan hoteelka agan hoteelka agan wuxuu dhigmaa hoteelada caalamiga oo waxaa umahad celinaa maamulka hoteelka agan oo runtii qayb ka ah marka dhinaca la fiiriyo ganacsiga markii laga soo gudbo hoteelka agan wuxuu qayb ka yahay dibudhiska dowladnimada jubbaland waxaa ogtahay kulamada dowladda iyo shirarka caalamiga inuu martigeliyo inuu hadda soo kordhiyo qaybta lamaanayaasha iyo dhismaha qoysas qurux badan oo isjecel inay waqti ku wada qaataan waa soo dhaweyneynaa waa qayb kale oo u baahan in lagu bogaadiyo in looga daydo waxaana leenahay maamulka si laba jibaara